warbarbaarinta ka sameeyo hadda waan ku baratanahay inta oo dhammaan dhowr boqol baan filayaa inay yihiin oo soomaalida oo isugu timid ee u midowday dantooda iyo dalkooda iyo diintooda iyo inay walaaleeyaan dadkooda dhisaan qiyamkiisa iyo karaamadiisa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu mahadsantihin sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa shacbiga soomaaliyeed oo runtii anigoo ah cabdikeliin sheekh muuse maamaaseeda qalab dhagaxda aad loo yaqaana magacyadan cabdikeliina way wada badan yihiin oo qabashadeydii iyo jariimadii xamar ashkhaas yar oo ay geysatay aad uga dhiidhiyey runtii isgarab taagay dambiirkii walaalnimo muujiyey soomaali oo dhan bideeyey runtii waxay ahayd taariikh laba ilaawaana oo ku tusaysa dadka soomaaliyeed inuu yahay dad walaalo ah isku jiil ah isku dad ah isku dan ah qaraabo ah wada dhashay soomaaliga jooga lowyacaddo iyo daabulmandeg iyo midka jooga n f d iyo midka jooga aashica iyo ka jooga halkan dirdhabaishaga dirdhabo aagsaaba qool soomaali qof kastoo soomaaliyu wuxuu ka midaysan yahay damiirka walaalnimo iyo soomaalinimo wixii kala qaybqaybinayaay waa cadow soomaaliyeed wuxuu isku dilayaay waa cadow soomaaliyeed waa hal dad waa hal diin waa hal dan waa hal dhalasho waa hal ummad sabab ay ku kala tegi karaanna ma jiro waxay ka guulaysan doonaan cid kasta oo cadowgooda iyo xaajidkooda ayay ka guulaysan doonaan waxay ku guulaysan doonaan ilaahay magaciisa iyo kartidooda iyo iimaankooda ayay ku guulaysan doonaan waxay noqon doonaan ummad gaadha aayaheeda iyo qiyamka ummaddeeda dhistay noqon doonaan aad iyo aad ayaad u mahadsantii walaalayaal waxaan xoojinayaa midnimada isku duubnida iyo sidii loo ummaddaa soomaaliyeed ee muddooyinkan lagu samaynahaya kala qaybin isku dirid in dib loo wada mideeyo dib loo wada walaaleeyo ballanteenu waa taa sidoo kale